tanfaraar uqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo dacaa beerta oo kaca tabarta isu geeyo dacaa beerta oo kaca suwada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaasha radio muqdishow kuna soo dhowaada barnaamijka midnimo oo aad ka dhegaysataan radio muqdishow codka jamhuuriyadda soomaaliya
kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo
mar kale soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijka midnimo oo aad ka dhagaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marti ayaa barnaamijkan ka qayb gasha qeybaha dambe ee barnaamijkana waxaan siinaa dhagaystayaasheenna barnaamijkan midnimo ku taxan si ay uga doodaan qodobka markaas aan soo saarna miiska saakana waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena midnimo abwaanada soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka ka socota haddii aan mar kale aan ku celiyo barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay nabadda iyo dib u heshiisiinta doorka ay ku leeyihiin abwaanada soomaaliyeed dhegeystayaasheenuna waxa ay qeybta dambe barnaamijkan ay uga doodi doonaan sidee ayay dhegaysta kula tahay in loogu guuleysan karo dib u heshiisiinta ka socota soomaaliya si nabad waarta dhammaan shacabka soomaaliyeed ay u helaan haddii aan mar kale dhinaca dooda aan idinkugu celiyo doodu waxa ay ku saabsan tahay sidee ayaa loogu guuleysan karaa dib u heshiisiinta laga dhexwado ummadda soomaaliyeed si dhammaan shacabka soomaaliyeed ay nabad waarta ugu noolaadaan barnaamijkaas waxaa igala qeybgelaya abwaane xirsi dhuux maxamed weheliye qadka telefoonka ayuu ku jiraa abwaane kusoo dhawow marka hore barnaamijka midnimo ee ka bax raadiyo muqdisho
waa dhowahay cabdirasaaq shiino subax wanaagsan waa dhowahay dhammaan dadka hawada ka dhagaysanaya idaacaddana waan salaamaya waayahay annagana dee aad baan kaaga mahad celinaynaa inaad waktigaaga ina siiso abwaanku waa guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed barnaamijka ayuu marti ku yahay sidaad maqlaysaan abwaane bal marka hore bal si kooban noogu sharax abwaanadu door ceenkee ayay ku leeyihiin nabaddii dib u heshiisiinta dalka
abwaanada doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo dib u heshiisiinta waa mid iska cad waa midaan shacabka soomaaliyeed maanta uga baahnayn in muxuu aha aada looga faalleeyo in la xasuusiyo mooyaane sida ad og tahay ilaa xornimadii waddankan abwaanada soomaaliyeed waxay ka shaqaynayeen in soomaaliya ay mid noqoto inay xornimo hesho iyo inay nabad ahaato marka haddaan hoos u dego golaha abwaanada soomaaliyeed kaalinta uu ka sameeyo muxuu ahaayey ammaanka waddanka iyo nabadgelyada iyo isku xirnaanta iyo isdhexgalka bulshada waxaad ka warqabtaan inay muxuu ahaay laba kun iyo lix iyo tobankii galmudug iyo puntland dagaalkoodii ay aadeen golaha abwaanada soomaaliyeed oo idaacadda raadiyo muqdisho ay kala shaqaynaysay arrintaas door fiicanna ay ka qaatay sidii bulshada loogu muxuu ahaa tabin lahaa waxyaabihii halkaa aan ka samaynaynay iyo qaabkaanu bulshada u gubaabinaynay waa ku guulaysanay hawshaas nabadda laba kun iyo lix iyo tobankii hadda laba kun iyo sideed iyo tobankii bishii ramadaan horraanteeda waxaan aadnay galmudug oo gudahooda muxuu ahaa beel walaalaah oo ay dagaal uu ka dhexeeyey nasiib wanaag dagaalkii afartan sano muxuu ahaa meeshaas dadkaa u dhexeeyey wax wiig ka yar ayaa ilaahay muxuu ahaa qadartiisa ay ku noqotay lagu soo afjaray oo muxuu ahaa ay noogu dhammaatay marka yacni kaalinta muxuu ahaa abwaanka soomaaliyeed oo ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo isku xirnaanta bulshada mid aan halkan kusoo koobi kara ma aha waa mid shacabka soomaaliyeed ee aqoonta leh ama waxgaradka ahiba ay muxuu ahaa iga sii firfircoon yihiin aniga ooy tilmaantaas mid kasii qurux badan ka bixin karaan hase yeeshee haddaan soo koobo waxaan leeyahay habwaanku waa indhaha bulshada waa maskaxda ummadda waa mideeyaha dadka waa nabad raadiyaha waa nabadoonka runta ee aan isagu muxuu ahaay lacag iyo xoolo gaara iyo midna aan ku rabin inuu bulshada nabad helo ay nabad hesho marka soo dhawow waayahay marka abwaanada markii la yidhaahdo ilaa iyo dee xurnimadii ilaa iyo hadda ayay ka shaqaynayeen sidaad sheegtay dib u heshiisiinta iyo nabadda waddacenkee ah ayaad u martaan dib u heshiisiin markaad samaynaysaan
markaan samaynayno dib u heshiisiinta wax weyn oo dhiba naguma qaadato run ahaantii waxaa noogu muhiimsan waxa weeye inaan iska ilaalino cid ay cadowsanayeen labada dhinac oo dagaalamaysaa inaan iska ilaalino oon inagu ku imaano wadda u dhaxaysa labadooda marka labaad inaan labadaba ka helno muxuu ahaaye inaan u imaan karno codsi ah inaan u dhiibano markay codsigaa naga ogolaadaan kabacdi inaan labadaba u tagno inaan isku hal hadal u sheegno oo aan muxuu aha hadal kutiri kuteenahoo been iyo naxli iyo qashin uu ku jiro aanan ula tegin ee labadaba hal hadal oo isku mid ah aan labadaba u jeedino saldhigna ay u noqoto arrinteenna inaan daacad ka nahay arrintaas oo dee haddaadan daacad ka ahayn w meeshii waxba ka socon maayaan marka ilaahay wuxuu nagu garab galaa daacadnimadaas waana noo sahlanaataa waddo kalena uma marnay waxaan u marnaa kow inaan daacad nahay labo inaan iska ilaalino qoloba qolo ay dhibsanayso ama siyaasad ha noqoto ama shaksiyaad ha noqotee saddex inaan isku hal hadal kula hadalno labadaba oonaan qoloba hadal nooca kula hadlen waa sidaa waaya marka hadda dhegeystayaashu waxay isweydiin karaan laakiin xilligii waddanka uu xornimada qaatay iyo xilligii dee dowladdii dhexe waddanka ay ka talinaysay iyo maanta dee saddex marxaladood ayay kala yihiin oo marba marxalad ayuu dalka soo maray qaabka aada dib u heshiisiinta u samaysaan maxay ku kala duwan tahay
waxa weeye waxaa la yidhi rag walbaaba raggeed leh wakti kasta iyo wacyiga jira duruufihiisuu leeyahay waxaad ku qasban tahay duruufta markaad jirta sida ay tahay inaad u wajahdo marka yacni waxaa kala bedelan xilliyada xilliyadu hadday kala bedelnaadaanna ujeedooyinka laysku hayo iyo waxa la waxaa meesha ka dhacayaa waa kala bedelnaanayaan adigana marka waa ka bedelnaanaysaa sidii waddada aada u marayso marka kolley fariimaha waxaan u marnaa sida ugu fiican tusaale ahaan nin masaajid jooga kalaab warqad uguma dhejinno ama gabay ugama jeedino nin aan kalaabka ka soo bixinna intaan masaajid tagno kaba wacdinay kalaabkiisaan ugu tagnaa muxuu ahaa dadka dagaalamaya waxaan ugu tagnaa meesha ay ku dagaalamayaan marka waxaana mar walba tixgelinaa odayaashooda iyo muxuu ahay akhyaartooda oo intaan dad balaayaa iska dhigno ayaga dhan agmarno furunta toos uma aadne waxaan isku daynaa inaan helno akhyaartaas iyo dadka macquulka oo howlahaas wada waayahay markii la yidhaahdo abwaanada soomaaliyeed siiba golaha abwaanada oo adiga aada guddoomiye ku-xigeen u tahay dib u heshiisiintii ugu dambeysay waxaad ka samayseen gobollada mudug iyo galguduud oo midba marxaladeedu ay lahayd ma is leedahay waddadii ugu fiicneed baad u marteen
aada iyo aad haddaanan waddada u fiican umar lahayn mama ku guulaysan lahaynba marka xoogaa waxaa culays mar walba naga qabsadaa dhinaca oo muxuu ahaay tegitaanka annaga annaga lafeena ma aane markaan meesha aadno waxba culaysa muxuu ahaay nagama qabsado laakiin maadaama aan golahu gola oo dhaqaale gaara leh uusan ahayn waxa aan ku tegaynaa oo ay tahay muxuu ahaa hebelow tigid ma heli kartaa iyo hebel adigo ilmahaada toban cisho ma ka maqnaan kartaa yacni sidaasoo kale meeshaas unbaa culays naga qabsadaa ma ahane wax dhiba kalama kulanno inaan dadka aadno iyo inaan isfahmno bulshada aan u soconno aragno labadaba waaya aada u mahadsan tahay bal igu jir telefoonka dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan telefoonada kale ah sideetan iyo lix toban labaiyo toban sideetan iyo lix toban saddex iyo toban sideetan iyo lix toban afar iyo toban sideetan iyo lix toban lix iyo toban sidoo kale intii aan u dhoweyn linelineka idaacadda hadda aan ka sheegay waxay fariin noogu soo diri karaan ama naga soo wici karaan telefoonka gacanta ee ah eber xal labo sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal furuhu waa laba sideetan iyo sideed sideetan iyo shan sideetan iyo sagaal dhegeystayaasheed aragtidoodana waxa ay kusoo dhiiban karaan dhegeyste siday kula tahay in ay najixi ku najixi karto dib u heshiisiinta soomaaliya laga sameynayo shacabka soomaaliyeedna nabad waarta ay ku heli karaan doodu waxa ay ku salaysan tahay dib u heshiisiin ayaa ka socota soomaaliya gobollo ka mida dib u heshiisiintaas siday ku noqon kartaa mid najaxda islamarkaana nabad waarta lagu helo dhegeystayaasheennu waan siin doonaa goordhow qadadka telefoonadana waan u furi doonaa waxaa mar kale ku laabanayaa abwaan xersedhoox abwaane hadda dib u heshiisiintii ugu dambeysay oo aad samayseen waxyaabihii aad ka barateen maxaa ka mid ah
waxaan ka baranay shacabka soomaaliyeed inuu u baahan yahay arrintiisa in daacadnimo lagu galo oo keliya waxaan ka baranay inuu u baahan yahay in muxuu ahaa dadka marka la dhex gelayo la iska ilaaliyo in ay kaa dhex arkaan misaal aniga haddii cabdirasaaq shiino layga dhex arko cabdirasaaq shiinana oo nin ka mida dadkaas uu cadow leeyahay arrintaasu siday ku najaxdo waa cariiri marka intaasoo kale oo arrintan laga taagsado waa waa waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah in la kaashado dadka muxuu ahaayey deegaankaas jooga oo ka daacada muxuu ahaay arrintaas muxuu ahaa iyo nabadgelyadaas inay meesha ka aslaaxdo dad ka daacadaha mar walba jira oo ayaga doorkoodii hadday gabeen oo heli waayeen inay arrinta ku guulaystaan heli kara adiga inay kuu sahlaan marka dad badanaan mar walba aan ku taagsannaa oon helnaa oo arrintaa u dhuun daloola waa waxayna u baahan yihin dadkaas markaad helayso inaad su-aalo weydiiso oo bulshada aad su-aalo weydiiso ayay u baahan yihiin waxaad qofka markiiba imtixaanka uu kula guulaysanayaa siduu ugu faraxsan yahay in la aado iyo kalsooniduu ku qabo inuu xataa kula tago isaga marka iyo siduusan uga ceeba sheegaynin marna inuusan qolana ka ceeba sheeginna waa waa muhiim waayo iyadana waaya aada u mahadsanta bal dhegeystayaasha xooga yar siinayaa haddii xataa suuragal ay tahay inay su-aalo ku weydiin karaan aada u mahadsantaa bal qadka telefoonka iigu jir farsamayaqaanka waxaan leeyahay dhegeystayaasha qaar soo gudbi telefoonka haddii ay soo galaan dhegeystaha ku jiraan siinayaa ugu horeyn halow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam
walaaba magacaygu waa nimco nimco maxamed cali nimco hiiraan oo yaqaana
nimca nimca hayaa xaggee joogtaa walaalo
waxaan joogaa degmada hodan ay nimco haddii aad dooda la socoto bal soo gudub iyo haddii dee su-aal aad weydiinaysa abwaanka
abaanka waxaan su-aalaan weydiinayaa mhm
saan wada ku soonahay gobolka hiiraan waxaa kusoo noqdo waxaan ku dhahay dagaal qabyaaladeed abwaanana uma yaro waxaan ku dhahay waxaa laga yaaba abwaano badan inay joogaan marka abwaanadaas inay fara gastaan macada waa macnaha waxa weeyaan su-aashaad waxay ku saabsan tahay sidee abwaanadu ay ku tegi karaan gobolka hiiraan oo abwaanada halkaa jooga intay ula kulmaan ay dib u heshiisiinta uga qayb qaadan karaan weeyaan ha ha ha qabyaaladeeda badan hiiraan saan wada ognaa soomaa waayahay nimca aada u mahadsantaha bal abwaanka haddii dee su-aashaas uu ka jawaabi kara abwaan haye
nimco aaday u mahadsan tahay waxaa weeye gobolka hiiraan waa la soconnaa weliba golaheena abwaanadu wuxuu ahaa wakiiluu ku leeyahay oo jooga meeshaas oo magaalada jowhar jooga oo haddoo kale sagaal iyo tobanka bisha waxay ka samayn doonaan xaflad waxaa ku saabsan sanad guradii labaatanaad ee golaha abwaanada hawshaas waxa weeye wadooyinkii aan u mari lahayn ayaa muxuu ahaa kala kala muxuu ahaa kala duduwan hadda wadada koowaadan marno waxa weeye inaan gabadho wacyigelina iyo muxuu ahay bulshada hoos laga dhiso kabacdina aan u gudubno muxuu ahaay haddii aan weyno wax oo muxuu ahay arrintaa kala dhex gala oo nooga sahlan oo nooga gacan fudud inaan galno haddii alla yidhaahdo waana noo qorshaysan tahay inaan galno nuur nuur fiiqow in la yidhaahdo ayaana arrintaas xil saarnay oo ku jira insha allah waayahay aad iyo aad abwaane aad baad u mahadsan tahay sidaad dhegeystahaas aada jawaabta u siisay dhegeystaha ku jira telefoonka gacanta ayaan siin doonaa halow dhegeyste wacalaykum asalaam ayo magacaagii halkaad joogto walaala haddaad na maqasho halo waayahay dhegeystaas telefoonka ayuu ka baxay dhegeystaan waxau leeyahay assalaamu calaykum waa idin salaamayaa bahda redio muqdisho magacaygu waa maxamed cabdilaahi axmed waxaan joogaa ayuu leeyahay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho abwaan xirsidhuux marka hore aad baan u salaamayaa waa abwaan aad u qiimo badan oo kasoo qeyb qaatay nabadeyntii gaalkacyo iyo weliba degmooyin ka tirsan gobolka galguduud waxaase weydiin lahaa ayuu leeyahay abwaanka ma halkaaba idinkugu ekayd dib u heshiisiinta mase waad sii wadi doontaan waayahay dhegeystahaas maxamed waa lagugu jawaabi doonaa dhegeystahan kalaan raacin doonaa halow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam
waa cabdinaasir oo jooga degmada hodan abwaanka waxaa weydii lahay haddii loo baahan yahay dib u heshiisiin waa in laisku keeno dhammaan dadka kala qabanaya marka sidii laisugu keeni karna dadka inta badan waxay u baahan yihiin cadaalad iyo sunaan iyo in wixii kala dhex galay oo dhib ah in la xaliyo marka sidee loo xali karaa abwaankan Way. waaya aada u mahadsan tahay magacaaga iigu celi mar kale
walaal waa cabdinaasir maxamed cabdello oo jooga degmada hodan waaya cabdinaasir aada u mahadsan tahay abwaan xirsodho waxaan siinayaa abwaane maxamed baa ka horeeyey oo lahaa golaha Maxamed waa- abwaanada waa- ma halkaabay ugu eg tahay dib u heshiisiintii mase way sii wadi doonaan cabdinaasirna waxa uu leeyahay n sidee ummadda soomaaliyeed la isugu keeni karaayo n xal waara loo heli karaa haye
Eh, waa sahlan tahay horta maxamed waxaan leeyahay waa sii wadaynaa kabana harayno insha allahu tacaala inta naftu nagu jirtana arrintaas waanu ku cibaadaysanaynaa waana wadaynaa dadkeenana waa ugu shaqaynaynaa waxaana aaminsannahay waxa annaga aan kari karno haddii aan ka gaabino eh, in ilaahay lagula xisaabtamayo dadkuna wuxuu u baahan yahay in qofba kaalintiisa u buuxiyo marka maxamedow waxaan leenahay kaalinteenna waa u buuxinaynaa kama hari doono maxamed sidaasaan leeyahay cabdinaasirna maxaad ku leedahay cabdinaasir een, ee, su-aashiisii waxaan u malaynaa inay ahayd ee, sidee loogu cadaalad samayn karaa soo ma haa dadka in loo cadaalad sameeyo intii laisku keeno sidee horta marka hore dadka laisugu keeni karaa buu yidhi kadibna cadaalad een, loogu sameyn karaayo qof kasta loo dhigi karaa adaa gardarada leh ee gardaradaada qaado haye Een, waxaa weeye horta dadka in muxuu ahaa laysu keenaana waa sahlan tahay in loo cadaalad sameeyaana way sahlan tahay keliya waxay u baahan tahay marka koowaad in la helo qof isu keeni kara dadka oo ay dhegaysanayaan in la helo sida abwaanadoo kale lab iyo culamaa udiinkoo kale odayaal dhaqameedka ugaasida iyo magaciisa oon faragashan arrimaha diyooyinka iyo waxkalaqaadka iyo waxkalaboobka iyo aan lagu baranin oo kale sida dhallinyarada oo kale dadka dhallinyarada ah oo la dareemi karo arrintaas inay daacad ka yihiin oo iyagiio dagaalka iyo dhibka hori lahaa ay arrinta intay kasoo hos- hor jeestaan ee muxuu ahaa een, usoo jeesta wa wa waa la dhegaysanaya dadkaasina dadka waa isu keeni karaan gabdhahoo kale ayaa aad loo maqlaa ururka haweenka gabdhaha meel ay joogaanba waa la maqlaa meel kasta oon tagnana waa ugu tegaynay iyagoo door libaax la ka cayaaraya taasi waa isukeenka cadaalad samayntu waxay ku xihan tahay qofka iyo allihiisa haddii aadan cadaalad samaynin oodan meeshaba u fariisan inaad cadaalad samayso ilaahayba waxba kaa aqbali maayo waxna kuu socon maayaan marka qofka waa ku qasban yahay inuu cadaalad sameeyo haddii uu rabo in arrintaas wax ka hirgalaan waay abwaane aadaa u mahadsantaa bal dhegeystaan kale ku jiraan siinayaa telefoonka halo dhegeyste wacalaykum asalaam walaal telefoonka telefoonka ka fogey een, waxyaabaha aaladaad nagala socotadoo raalli ah waaya waan ka xumahay dhegeystahaas qadka telefoonka een, ayaa ka go-ay een, dhegeystahan waxau leeyahay assalaamu calaykum een, waan ku salaamayaa cabdirasaaq adiga iyo een, abwaanka martida ku ah dhegeystahan inta aanan fariintiisa aqrin dhegeystahan telefoon ku jira aan siiyo een, hallow Hello.
asalaamu calaykum
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
ayo walaal magacaagii halkaad joogto adoo codkaaga sare u qaadaya
Hello.
haa waa ku maqlaa walaal een, magacaagii halkaad joogto
Ibrahim Ahmed Awo.
xaggee joogtaa walaal
Degmada Holoweeg.
ayo mar kale magacaaga ku celi
Ibrahim Ahmed Awo.
tufaax axmed cali miya
Haa.
haye tufaax ayaa haddaad nala socoto bal soo dhawow qodobka dooda ee miiska noo saaran
Ee, Waxaan Soomaalida horta uga keenayaa abwaanada leen suladka ma saarne. Waxaa ka saaran dhammaan een, ummadda Soomaaliyeed.
Mhm.
Marka haddii dib u heshiisiin noqoto iyo haddii wax walba noqotaba iyo cadaalad bay noqotaba muwaadiniinta dhalinyarada idaacadaha tishiyada madaxda Soomaalida marka mar walba abwaanada laakiin suladka ma saarne ummadda Soomaaliyeed ka saaran tahay.
Mhm.
marka ilaahay soomaalida ee bar calooshooda ku fiyo weeyaan aamin waayahay walaal aada u mahadsan tahay wax su-aalana ma qabtid soo maaha
wax saan ma qabaa kulayba dalka allah noo fiicnaysa taagana aamin waay aada iyo aada u mahadsan tahay Eh, dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa walaal adiga iyo een, abwaanka een, magaciiguna waa aamino een, maxamed yuusuf waxaan joogaa bay leedahay een, deegaanka oodweyne muqdisho aniga waxay ila tahabay leedahay in dib u heshiisiinta loo wada sinaado golaha abwaanadana way ku mahadsan yihiin qaabka ay dib u heshiisiinta ay u sameynayaan markas markaas mar kalena mar kastana waxaan leeyahay ha ka caajisinina waayahay aad baad umahadsan tahay walaal abwaanka mar kale ku laabanayaa abwaane waxaa laleeyahay abwaanadu marka ay tagaan gobolada dalka oo ay dib u heshiisiinta ay sameynayaan mararka qaarkood yay kaashadaan horka magaalo marka ay tegayaan oo rabaan inay dib u heshiisiin ay sameeyaan
magaalada aan tegayno waxaa jooga abwaano abwaanadaasaan la sii hadalnaa iyagaa noo gogol xaara kabacdi muxuu ahaa nin walba oo deegaankaas joogana waa weynaa waa weynaynaa hadduu madax yahay hadduu maamul yahay hadduu dhallinyaro yahay hadduu dhaqan yahay hadduu hooyo yahay qof kasta waa weynaynaa qof walbana ixtiraamkuu leeyahaan samaynaa dhammaan bulshadana waxaan isku daynaa inaan kasbano dhammaantood hawshaas nagala qayb qalaan waa sidaas wey waayahay aadaa umahadsan tahay dhegeystaada fariintiisa soo dhacday waxa uu leeyahay magacaygu waa liibaan axmed waxaan joogaa degmada hodan ugu horeyn waxaan salaamayaa buu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ah mas-uul aan qadarin weyn u hayo oo aan jecelahay waayahay dhanka kale wuxuu yidhi wallaahi dib u heshiisiinta soomaaliya waxa ay ku hanaqaadi kartaa kow inaan iska dhaafna buu leeyahay qabyaalada iyo in nin xigsiga aan iska dayno waxa uu leeyahay midda labaad in aan istir inaan iska titirna buu leeyahay dhibka iyo qabyaalada in laga in la filan kara buu leeyahay taasoo keeni karta buu yidhi in la fisho nabad buuxda oo soomaaliya ka hana qaada sida sida horeba u dhacda uga dhacday magaalada gaalkacyo buu leeyahay dhanka kale waxaa shacbiga soomaaliyeed ugu baaqaya ayuu leeyahay in ay dowladooda ay la shaqeeyaan waayahay aad baad umahadsan tahay dhegeystahan kale ee fariinta soo diray waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa adiga iyo bahda qaranka iyo abwaanka barnaamijka martida ku ah waxa uu leeyahay dhegeystahan abwaanka waxaan weydiinayaa bal marka ay dib u heshiisiin ay sameynayaan doorka doorka ay wadaan ma ka qeyb qaataan dhalinyarada soomaaliyeed markii culimada laga gudbo magaceyguna waa jawaahir axmed waayahay abwaankaasiinaya abwaan hey bal su-aashaas lagu weydiiye dhalinyaradu garab ma idinku siiyaan dib u heshiisiintaad samaysaan
jawaahiray waxaan leeyahay waa salaaman tahay garabka koowaad ee aan helnaaba waa dhallinyarada sababtoo ah dhallinyaradu bulshadana waa ugu badan yihiin meel walbana way taagan yihiin waxaana xoogga u saarayn u saarnaa maadaama iyagu inta badan waxa dagaalamo ay yihiin in maaragtay dhallinyaradu gacanna siiyaan marka waana siiyaan ayagaa kow ka ah hadda markii ugu dambaysay laba iyo labaatan baabuur dhalinyaro wadata ayaanu ugu tagnay meesha furunta ah oo lagu dagaalamayo iyagaana muxuu ahaa kuwiina gelbiyo na geeye meesha ahaa marka jawaahir waa dhalinyaradu waa doorka koowaad wey waayahay marka aan kuu soo laabto aniga haddii aan su-aal kaa weydiiyo arrimahan ku saabsan dib u heshiisiinta marbadee heer bay leedahay hadda maxay kula tahay heerka ay marayso ma heer hoosaa mahe ma heer dhaxaa mase heerkii ugu dambeeyay gabagabada weyaan dib u heshiisiinta soomaaliya
aniga waxay ila tahay arrintaas waddooyinka muxuu ahay hadda loo marmaro in wax laga bedelo erirna laga bilaabo soomaaliya waxaa leeyahay dib u heshiisiin mar walba dib u heshiisiin haddana dib u heshiisiin hadda dib u heshiisiin mashruuca oo aan dhammaanaynin cidna maaro uma hayso waa in horta la isweydiiyo yaa dagaalsan horta waayo cidda la heshiisiinaya oo dagaalsan ma dib u heshiisiin siyaasadeeda mise waa dib u heshiisiin qabiilooyin oo muxuu ahay xurgufo kale ah marka la helo waddada la helo in lagu dhaco aniga sidaasay iila muuqataa marka soomaaliya waxaad moodaa dagaalku afka mid lagu samaynayo inuu u badan yahay dadkuna dhaqsay u heshiinayaan haddii la damco in la heshiiyo dhib weynna ma qaadanayso aan isleeyahay marka in gogosha inta nidaamka laga bedelo oo dad u ehel u ah yacni arrimahaas oo u fara dhuudhuuban loo diro la af jaro ayaan qabaa oo muxuu ahaa laakiin eber laga bilaabo oo habkii awal lagu waday inaan lagu wadinaan qabaa oo waddada laga leexiyo waddo cusub lagu duwo soomaaliya waa heshiisay la yidhaahdo insha allah saasaan rajaynaya waayahay aadaa umahadsan tahay dhegeyste la yidhaahdo maxamed sheekh cabdilaahi oo jooga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu leeyahay abwaanka iyo abwaanada kale ee nabadda kala shaqeynaya aad bay u mahadsan yihiin waana wax lagu dhiirigeliyo ayay mudan yihiin soomaalida sideedaba nabadda wax ay ka jecel yihiin ma jirta buu leeyahay marka sideen ku gaari karnaa nabad iyo isfaham waara dhegeystahaas saasuu leeyahay balcad jooga dhegeystahan kalean ku xijinayaa halow dhegeyste halo halow dhegeyste waayahay dhegeystahaas waxaad moodaa inuu qadka telefoonka ka baxay haya abwaane dhegeystahan mh balcad magaciisa ninka balcad
wa waayahay waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi horta adiga iyo reer balcadba waa idin salaamaya balcad buuladaanya waaye baahinkeednaadsa ka buuxdo balcad horta degmadaydii waaye waa ku faraxsanahay in muxuu ahaa qof ka soo wacay uu khadka soo galo intaa ka bacdi marka la rabo in la wajaho dib u heshiisiinta waa in la wajaho habka dagaalka u dhacay arrinta soomaaliya kor ah inta laga soo akhriyey ah hoos loo akhriyey dagaaladii waxaa laga bilaabay meel kore misaal tusaale cad haddaan bixiyo hawiye iyo daaroodaa laga soo bilaabay hoosaa loo waday daarood dhexdiisaa lasii waday hawiye dhexdiisaa lasii waday wixii hoosaa loo akhriyey ilaa jifa jifa hoos loogu geeyo aniga waxay ila tahay in laga soo bilaabo meeshii muxuu ahaayey markii hore ay inta ka soo bilaabato dhibku ka yimid inta laga soo bilaabo hoos loo akriyo ee meeshii lagu geeyo laakiin ayagoo biyihii kor ka calowsan haddaad maagto hoosaan ka saxayaa dhibaataa imaanaysa waay marka arrintaas waxaan u malaynayaa haddee qabiyaaladana afka ka dhawri maayo oo soomaaliya iyadaan wax ku qaybsataba maanta marka in khasab waaye in loo sheego la yidhaahdo wixii aad kor ka soo akriseen ee hoos u akriseen muxuu ahaa haddana sidii oo kale u akriya iyadoo wanaaga insaan la yidhahdo waa muhiim.
waaya waa mahadsan tahay Eh, dhegeystaha bal qadka telefoonka soo gala halow
asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullah
waa xasan maxamed
xasan maxamed aha kaaraan jooga xasan oo oo bakaaraha jooga xasan maxamed xasan kaaraan kaaraan kaaraan baad joogtaa xasan haye een, soo dhawow bal haddii aad barnaamijka een, la socotid dooda bal u gudagal
walaalkay waa insalaama dhammaantiin waxaan aniga aan aan fikradeydu ay tahay abwaanku waan dhegeysanayay in waxa haddii lilaahi haddii loo qabto oo waxa waaye bacadnimo ay jirto wax soomaali oo dhan oo dagaala waaba la weylaaya Mhm.
waxay ahaan lahayd dadku dhammaan ikhwaananay ahaan lahaayeen dhammaantood walaalay noqon lahaayeen dagaalay noqon lahaayeen Mhm.
marka eh, waxaan leeyahay dadka dadaalka wado abwaanka iyo kooxdiisa iyo muslimiinta oo dhan waxaan ugu baaqan lahaa soomaali in saacaday u baahan tahay iyo howl lilaahi loo qabtee dadka walaalaha ha- lilaahi ha lagu heshiisiiyo dacad ha lagu heshiisiyo aan dhihi lahayn waayahay xasan maxamed aad aa umahadsantaa walaal waayahay een, xasan waa mahadsan yahay abwaanka inta aanan siinin bal dhegeystayaasha qaar aan soo qabto een, dhegeystahan waxa uu leeyahay een, assalaamu calaykum waan idin salaamayaa een, bahda qaranka een, ab- abwaanka iyo een, cabdirasaaq waa salaamantihiin magacaygu waa ilwaad maxamed edebsan waxaan joogaa bay leedahay een, bakaaraha haddii aan u guda galo een, qodobka dooda dib u heshiisiinta loo sameynayo een, dib u heshiisiinta een, loo sameeyo een, qaab sax ah ila- ilama ahan bay leedahay dadka isdagaalay islama is- lam- is- islama kulmaan een, siyaasiyiinta bay een, fadhi la sameeyaan een, dhalintiina dhalintii isdishana la iskuma keeno ayay leedahay marka abwaanka een, waxaan weydiinayaa bay leedahay arinta oo uu wado waa kusii dhiirigelinayay een, ma la isku keenaa horta dhalinyarada dagaalantay iyo weliba een, odayaashii wakiilka ka ahaa waayahay een, aad baad u mahadsan tahay een,
Eh, een, Haddaad il- su-aashaas ilwaad ka bal il- jawaabo.
ilwaad aan aan aan bal xoogaa kala qaadno ilwaad iyo iyo iyo iyo iyo xasan maxamed bal u kala jawaab labadooda
Een, maya hal waxaa jirta eh, xasan horta aad iyo aad iyo aad u mahadsan yahay waa jidka wuu fahmay waa intaasoo horta cadaalad kaliya laga rabaa arrinta kow Mhm.
Een, ilwaad waxaan leeyahay een, dhallinyarada waa la isu keenaa markii hadda u dambaysay oo aanu dhuusamareeb tegaynay meel la yidhaahdo olol ayaan ugu tagnay nimanka dagaalamaya konton iyo konton ayaa muxuu ahaa hubka laga soo dhigay ayagoo odayaashoodii qolo kasta ay gelbinayaan boqolkaas nin ayaan isu keennay oo dhallinyarada ah gacantaa la isu saaray habadkay isku qaadeen waa niman aan afar sano nin xaaskiisii u tegay uusan ku jirin bay ahaayeen dib dambana uma dagaalami doonan ilaahay idankii marka dhallinyarada de haddaan laysu keenin waxba maba haddan samaynba haddaan ragga inta laysu keeno gacanta laysu gelinin waxba lama samayn waay marka aad aaday u mahadsan tahay waxaana rajaynayaa bulshada soomaaliyeed hawshaas dhammaanteed inay abwaanada kala qayb qaadan doonaan insha allahu intay karaan ugu dambayntii marka maxaad ku soo xiraysaa barnaamijkii gebagabadiisii een, ayaan isla soo gaarnay
waxaan ku soo xidhayaa bismillaahi nabad bismillaahi nabad dalka garashadeena ugu jira kalkiyo ilaahay nadriga nama nuurtire bismillaahi nabad kuwa nabadgelyada noo- noo wada dantaanu xoos gelinaya waa nacabnahe bismillaahi nabad shacabka soomaaliyeed nabad ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba nabad ilaahay ha naga dhigo kuwii nabad ku- kuwaana nabaddu waa shayga ugu qaalisan nolosha bini'aadamka dal- dadka soomaaliyeedna markii hoos loo raaco wax weynay ku dagaalsan yihiin ma jiraane ilaahay nabadda ha fahamsiiyo iyo noloshu waxa ay tahay aad iyo aadaad u mahadsantihiin aadna aad iyo aad aa u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaane xirsi dhuux maxamed weheliye oo barnaamijka midnimo igala qayb qaadanaya dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo galay iyo kuwa fariimaha noo soo diray iyana aad bay u mahadsan yihiin iyo kuwa kale oo qadka telefoonkaada ku jira iyo kuwa fariimahooda ee yaalaan wakhtigii ayaa intaa inooga eg leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay abaan xirse dhuux ayaa igala qayb galay barnaamijka midnimo anigana waxaan ahaa cabdirasaaq maxamed faarax shiino dhammaantayo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada